subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad dunida iyo daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhowaada warka redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobadaad maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta hortegaya golaha shacabka ah ee baarlamaanka soomaaliya xukuumadda soomaaliya oo faahfaahinno ka bixisay shirkii wadatashiga ahaa ee madaxda uga socday magaalada dhuusa mareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug wasaaradda haweenka hirshabeelle ayaa sheegtay inuu hoos u dhacay inuu hoos u dhac ku yimaaday gudniinka fircooniga akhbaaraadka caalamkana waxaad maqli doontaan maraykanka oo xidhiidh cusub la samaynaya qaar ka mida waddamada afrika waa hagaag dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhduna waa lixda bisha labaad laba kun iyo koob iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo fidsan aan ku bilaabee maanta oo sabti ah waxaa la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo uu hor tago labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya madaxweynuhu wuxuu warbixin guud ka siin doonaa xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka qaranka iyo shirarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahinno ka bixisay shirkii wadatashiga ahaa ee madaxda uga socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya brofesor cusmaan abukar dubbe ayaa faahfaahinno dheeraada ka bixiyey habeenkii xalay islamarkaasina sheegay in shirka dib laysugu soo noqon doono si loo sii ambaqaado shirkii toddobiiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan magaalada samareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey shir looga tashanayo aayaha doorasho ee dalka waxaana laga hadlay islamarkaasina si qoto dheer looga dooday guddiyada doorashooyinka somalilan iyo gobolka godo oo ahaa mid ka mida doodihii ugu adkaa ee shirkaasi ee lagu falanqeeyey haddaba wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan abukar dubbe oo shir jaraa'id qabtay waxa uu xalay war oo shir jaraa'id oo shir jaraa'id xalay qabtay waxa uu faahfaahin ka bixiyey islamarkaasina ee islamarkaasina uu sheegay qodobadii shirkaasi ku saabsanaa
saddex ajande oo laga soo dheegay toddobiiyo tobankii sebtembar ayaa u ahaa lafdhabar shirkan samareeb wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyadii doorashooyinka oo xubnaha ka mida dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan arrinta aad baa looga dooday heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar waxaa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda da-diisaa ku xusnayd iyo inaanu ku jirin siyaasadda laakiin kuma jirin shaqaale rayida iyadoo la xeerinayo isu soo dhowaanshaha ummadda soomaaliyeed lana rabo in doorashadu qabsoomidda doorashada la dardargeliyo madaxda xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxa ay oggolaadeen in ciddii wax ka qabta guddiyada doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay odhan karaan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan waxaanu ku eedaynaynaa waxaa iyo waxaa ama waxaahana lagaga bedelo ama waxaasaanu aaminsannahay taasoo laysla qaatay xafiiska ra-iisul wasaaruhu arrintaa inuu maamulo ciddii xubin commisshon ee wax ka soo noqdaanna wax la turxaan saaro oo wax laga qabto iyadoo aan gar loogu lahayn oo aanay heshiiskii hore ku jirin haddana xukuumaddu waxay aqbashay qofkii commisshona ee laga keeno cabasho ama dhexdhexaadnimadiisa laga keeno su-aal inuu ciidan yahay iyo inuu shaqaale yahay in xafiiska ra-iisul wasaaraha ay keenaan qodobka labaad wuxuu ahaa ee aada looga dooday arrinta gobolka gadow sidaa la wada socotaan sidii ay doorashadii jubbaland u dhacday ilaa hadda gobol stateka jubbaland khilaafkiisu marna ma demin turxaamihii iyo turunturooyinkii iyo isdiidooyinkii ka dhashay doorashadii jubbaland ilaa hadda waa ta saamaysay gobolladii maamul goboleedka jubbaland arrinta godo waxay qayb ka ahayd khilaafaadkaa shacabkii ku noolaa jubbaland ay ku qaybsameen doorashadaas waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashana ay ku taliyeen kow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo arrintaa maamulka jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada garbahaar ay tagaan ciidamo buliisa oo ka socda nabad ilaalinta amisom taana way diideen maamulka jubbaland waxaa la soo jeediyey guddi xaqiiqa raadina in la diro oo loo diro gobolka gado iyo garbahaarey guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda statekan jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka o dhanna ay tagaan arrintaana way diideen hoggaankii jubbaland intaas markii la isla afgaran waayey waxay noqotay meel looga gudbo in la waayey waxaa aada loo tuhunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata quwado shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhammaanin kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogola arrintaa runtii dowladdu dadaal walba way ka gashay sidii gobolka gado doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd isteedyada kale laakiin waxay ku adkaysteen maamulka jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn iyadoo hadda dagaalla ka dhaceen toban maalmood ka hor iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska hormaad cusub oo isku dirta shacabka soomaaliyeed islamarkaana aan suurtagal ahayn
kaasi waxau ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska brofesor cusmaan abukar dubbe oo faahfaahin ka bixiyey shirkii samareeb ka socday iminkana faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada shanaad ee qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka howlgalkan ayaa si gaara looga fuliyey deegaanka warmaxan oo hoos yimaada degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose ku dhowaad sagaal ka tirsan argixisada nabadiidka al-shabaab ayaa lagu qaarijiyey howlgalka qaar ka mid a dadka deegaankana waxay xaqiijiyeen inay arkayeen meydadkii nabadiidka ahaa ee dowladda soomaaliya ciidankeedu ay khaarijiyeen ciidanka xoogga dalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey muujinayey feejignaan dheeri ah iyagoo gacan ka helaya shacabka iyo dadka soomaaliyeed wahagaag wasaaradda haweenka hirshabeelle ayaa sheegtay in hoos u dhac ku yimaaday gudniinka fircooniga ah kadib wacyigelin loo sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada wariyaheena cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa faahfaahinaya wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay wacyigelino maalmaha ini soo dhaafna ay ka sameynayeen deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna sheegeen in hoosudhac uu ku yimid gudniinka fircooniga maadaama wacyigelino kala duwan ay ka sameeyeen deegaanada maamulka hirshabeelle wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka maamulka hirshabeelle sacdiye maxamed nuur sacdiye buruus ayaa ka sheekeysay gudniinka fircooniga dhibaatooyinka uu leeyahay bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay gudniinka fircooniga dhibaatooyin fara badan ayaa intii waagii hore ay dhibaatooyin badan ay gabdhaha kala kulmi jireen kow iyada markii la gudo oo saas loo dhibaateeyo ay dabran tahay xataa ay ku dhibtoonayso inay kaadidi ka timaado dhowr waxaa la arkay gabdhood oo gudniinkii ka bacdi iyadoo toddoba beri sideed beri gabadhi ayna kaadin mindhacerka uu bararo kadib isbitaalada la keeno kaadidii sidii maarata looga waxeeyo waxaa jiri jirtay inay maarata markay ay gabadhu weynaato ay ku dhibtooto inay caadadii ka timaado dhibaatooyin badan oo gabadhaas infection ku keenaayo wixii ilaahay ugu talagalay inay bannaanka oga baxaan inay ku ceshoomaan ay ka qaadayso xanuuno badan oo ama mindhicirada ama infection galaayo makaankeedii ay biri mustaqbalka ay maaragtay ay ubad ku heli lahayd keliyihii gabdha waxaa arkaysaa caadada markay ka imaanayso ama intay ku soo socoto xanuun la jiifanaya isbitaal sidoo kale wasiiradda ayaa ugu baaqday bulshada deegaanada hirshabeelle inay qaataan talooyinka ay soo jeedinayso wasaaradda ee taga gudniinka fircooniga oo dhibaatooyin ay kala kulmaan haweenka soomaaliyeed
hooyo walba oo soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka hirshabeelle ama magaalaha joogto ama miyiha joogto waxaan wacyigeli ugu diraynaa inay badbaadiyaan gabdhaha yaryarka ee mustaqbalka nafsadooda iyo caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda waayo waxaan diinteenna ayna raalli ka ahayn waayo waa wax maaragtay caado xun ah oo horay ay dhaqankii hore uu soo jiray haddana anagoo ka faa'iidaysanayno horumarinta ay haweenka ay ka gaareen fahamka diintooda islaamka inay fahmaan wixii aynan ogoleen ay ka leexdaan wixii diintooda ay faraysana ay sameeyaan cabdiraxmaan xuseen cumar wadan raadiyo muqdisho magaalada jowhar
waa hagaag aada ayuu mahadsan yahay waryaheena cabdiraxmaan xuseen wadani oo warkaasi inoo soo diray banaanbaxyo lagu taageerayay nidaamka dowladnimada ayaa ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haddaba khadka taleefonka waxaa si toosa ugu jira waryaheena cabdishakuur cusmaan cali cabdishakuur waa sidee xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
aada waa mahadsan tahay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka soconaya qabanqaabada dibadbax ballaaran oo bulshada magaalada beledweyne ay dhigayaan oo markaasi ay ku taageerayaan nabadda iyo dowladnimada in si wada jira markaasi loo garab istaago waxaana la filayaa goordhow in fagaaraha xarunta daljika daafsoon ee bartamaha magaalada beledweyne inay iskugu yimaadaan oo wadooyinka ay sacad kusoo maraan waxaana bulshada qeybyada kala duwan oo markaasi xaafadaha magaalada beledweyne isku soo kasoo kala yimiday waxa ay imaan doonaan xarunta hadda daljika daafsoon oo ay warbaahinta ku sugan yihiin islamarkaana ay kula hadli doonaan warbaahinta iyagoo markaasi shucuurtooda ku muujinaya sida ay u taageersan yihiin nabadda iyo dowladnimada iyo wadajirka bulshada ku nool gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabelle
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa waryaheena cabdishakuur cusmaan cali oo faahfaahin ka bixinayay islamarkaasina ka warramayay banaanbax lagu taageerayo nidaamka dowladnimada dalka oo la filayo in maanta uu ka dhaco isla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhegeystayaal iminkanaan u galno akhbaaraadka caalamka dowladda maraykanka ayaa soo celinaysa xiriirkii ay la lahayd qaar ka mid ah wadamada afrika madaxweynaha maraykanka joe baiden waxa uu ballan qaaday inuu dib u dhisi doono wadashaqayntii dalkiisu uula lahaa midooda afrika daqiiqada kadib marka uu jeediyey khudbaddii ugu horreysay ee siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo markii uu qabtay xafiiska madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump ayaa waxa uu dhaliyey khilaaf sanadkii labakuniyosideedyotobankii kadib markii la sheegay inuu adeegsaday ereyga shithol oo ah erey cunsuri ah oo uu ku tilmaamayo dadka afrikaanka ee madowga madaxweyne joe baiden ayaa sidoo kale sheegay in sanadka dambe uu kasoo qaybgeli doono shirmadaxeedka midowda afrika waa hagaag dhegeystayaal meel kasta oo aad dunida iyo daafaha caalamka ka joogtaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii subax ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana warkaydila socodsiinayay anigoo ah xamse xaaji maxamuud raadeeye intaynu warkan war la mida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullah